iminka waxaynu akhrinaynaa matayos cutubka saddexaad yooxanaa baabtiisaha iyo farriintii uu waday maalmahaas waxaa yimid yooxanaa baabtiisaha isagoo cidlada yuhuudiya wax ku wacdiyaya oo leh towbadkeena waayo boqortooyadii jannadu waa dhowdahay waayo kan waa kii nebi isayos ka hadlay kolkuu yidhi waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa toosiya yooxanaa qudhiisu wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa oo suun meged ahna dhexduu ku xidhnaa cuntadiisuna waxay ahayd ayax iyo malab dibadeed markaas waxaa u soo baxay dadka yeruusaalem iyo kuwa yuhuudiya oo dhan iyo kuwa dalka urdun ku wareegsan oo dhan markaasuu webi urdun ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya laakiin goortuu arkay qaar badan oo farrisiin iyo sudukiin ah oo baabtiiskiisa yimid wuxuu ku yidhi dhaljilbiseey yaa idinka digay inaad ka carartaan carrada imaanaysa haddaba midho towbad istaahila soo bixiya hana ku fikirina inaad tidhaahdaan waxaannu leennahay ibraahim oo aabba noo ah waayo waxaan idinku leeyahay ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo ibraahim haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabka lagu tuuraa anigu biyo ayaan idinku baabtiisaa ilaa towbada laakiin kan iga daba imaanaya waa iga itaal weyn yahay kan aanan istaahilin inaan kabihiisa u qaado isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah iyo dab masaftiisu gacantiisay ku jirtaa goobta wax lagu tumana aad buu u safayn doonaa oo sarraynkiisa ayuu maqaasiinka ku soo ururin doonaa laakiin buunshaha ayuu dab aan damayn ku gubi doonaa ciise waa la baabtiisay markaasaa ciise galiili ka yimid oo webi urdun ugu tegay yooxanaa inuu baabtiiso yooxanaase waa diiday isagoo leh anaa u baahan inaad i baabtiisto adiguna miyaad ii timid laakiin ciise waa u jawaabay oo ku yidhi haddeer oggolow waayo sidaas waa inoo eg tahay inaynu xaqnimada oo dhan wada yeelno markaasuu u oggolaaday ciise goortii la baabtiisay ayuu markiiba biyaha kor uga baxay kolkaasaa samooyinku furmeen oo wuxuu arkay ruuxa ilaah oo sida qooley oo kale u soo degaya oo dushiisa imaanaya oo cod baa samooyinka ka lahaa kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay